waa mahadsantaadeen hawshaas waan la soconaa marka hore horta waxaanu mahad celinayaa saraakiishii ka howlgashay iyo ciidamadii hawsha arrinkaas ee maaragtay mishinkaas fuliyey oo maaragtay arrintaa ku guuleystay oo ayagu horeeyaan labada taliya guuto ee qaybta toddoba iyo labaatanaad jenaraal axmed reed disho iyo jenaraal faarax kooshin corneyl faarax kooshin oo labaduba ku sugan hadda maxaas marka hore mahadihagagaadaan leeyahay guud ahaanna waxaan uga mahad celinayaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo arrintaas maaragtay nagala shaqeeyey oo xooga iska lahaa tan labaad waan la socdaayo arrinta waan hagayey aniga ayaa dirdabi xiriirka laila soo sameeyey aniguna isla gobolka hiiraan qeyb kamidaan ku sugnaay oo aan howlo kaloo maaragtay arrimahaas iyo quseeye iyo maaragtay barnaamijkii dib uxoreynta quseeye ayaan maaragtay uga jiray sidaas awgeed saraakiisha xiriir anigu la sameeyey markii aan soo dhaweeyey oo eriya wabxa ay soo gaareen caruurtaas caruurta saddex caruura weeye mid maaragtay aabihiisa qasab kula daray labana waxaa weeye meesha lida tawfiiq ayaa laga soo kaxeeyey oo reerkoodii laga soo dafay laba reer oo meesha deganay ka wada dhasheen labaduba reerka waa laga soo dafay sidaas awgeed waxaa la geeyey xeryaha ay hadda ku aruurinayaan caruurta ay askaraynayaan oo yaryarka ayaa la geeyey xero kamida oo degmada aalmuur duleedkeeda magaalada aalmuur duleedkeeda ku taalla halkaasay ku sugnaayeen isla goortii ay soo baxeenna xiriirka wayla sameeyeen dadka shacabka oo deegaanka degan yar iyo weyn way haystaan isgaarsiintayda si aan uga caawiyo xilli kasta oo maaragtay arrimo ay isleeyihin waxbuu ka qaban karaa ay la soo gudboonaadaan waa gartay marka guddoomiye caruurtan hadda tira ahaan saddex baa lagu sheegay maleeshiyaadka al-shabaabna inta ay gobolka haysteen waa dhowr sano marka in abuur intaasi ka badan ay haystaan oo dhallinyaro ah miyaanay suurtagal ahayn adeer aad bay u badan yihiin aad bay u badan yihiin weliba kuwo gobollo kale laga keenayaa jooga oo maaragtay sida aan wararka ku helayno gobollo kale laga keenay bariga galguduud iyo xarar dheere oo gobolka mudug ah waxaa ku jirta in ka badan laba kun oo caruura oo noocaas tababaro xerya looga sameeyey ayaa ku jirta oo intaasoo xero oo aan in badanna ay mucayin tahay oo aan ognahay iyo caruuraha ku jira inta ay la egyihiin annagu aan xoog badan ka hayno inna maaragtay ninka la yidhahdo insha allah aan rajaynayno iyagana inaan xogteeda aan dad kale oo aad aad looga xog ogaansan aan la wadaagno aan rajaynayno
waa gartay marka saddexdan caruurta ah hadda gacanta ciidamada ayaa gacanta ku hayaan xageed loo gudbinayaa aragtidiina
caruurta hadda waxaa haya gacanta ku haya maaragtay xerada ciidanka xooga dalka gacanta ku haya waxaana gaarsiin doonaa insha allahu tacaala dadkii caruurtaas laga xoogay ayaan maaragtay gaarsiin doonaa oo meelaha dawladdu ka talisa oo ayaan maaragtay u gudbi doonaa kabacdi markii cadowga wadanka laga saarana dee dadkoodii reerahoodi bay dib loogu soo celin doonaa insha allahu waa badbaadinaynaa saakaba khatar bay ku sugnaayeen haddii aan ciidamadu aysan timkaa dib wax yar uga dhici lahaayeen gacanta cadowgay geli lahaayeen caruurtaas meeshaasay kuna fooyi lahaayeen marka ilaahay amarkiisa iyo xooga dalkoo maaragtay ilaa xalaba stan bay ugu jiray sidii arrinkaas ay u guulaysanayeen oo aan cadowgu gacanta ugu dhigi lahayn ayaa arrintaas ku guulaystay aad baana uga mahad celinaynaa marka tan kale waxaan rabaa inaad fursad ii siido wadanka meesha ugu dhibaatada badan oo xeryaha laga samaystay oo ciyaalkoodii lagu guray oo kuwa kaloo gobolada laga keenay lagu soo gurahayo waxaa weeye dad baa iska lehe wadanku ma ahayn barxad banaan ma ahayn dad hantiilayaal oo xoog leh oo siyaasiyiin leh oo ciidamo leh oo dawladda ka tirsan ayaa deegaankaas ka soo jeeda anigu aan madaxda ka ahay iyo kuwa kale oo lagaaba waxaan qayladhaan maaragtay si dheera aan ugu yeeraya in gurma deg dega nala siiyo si aan ugu guulaysano inaan cadowga maaragtay aan ka dulqaadno annagoo kaashanayna baaqi madaxweynaha iyo golaha xukuumadduba ay maaragtay in badan soo jeediyeen annagoo maaragtay aada u rajaynayna inuu kaasi fulayo ayaa waxaan leeyaha dadka deegaanada ka soo jeedaay war garabna na siiya na garab istaaga war meesha waad aragteen war caruurtiinina ba'day waalidkiinina ba'yay magaalooyinkiinina baada ee war fadhixuma ee maaragtay idinku iskala yaaba foolxumo rabbi baa idinkala yaabay idinku fadhixumo iskala yaabaan leeyahay aad baana u mahadsan tahay ee raadii muqdisho